waxaan marka fasiraadaha intaan hadha u noqon u yeerayaa canab jacaale oo ah gabar iyana dhalinyaro oo aada u sharaf badan mahadsan tahay safiyo horta waa idin salaamayaa assalaamu calaykum dadka meesha ku jira bismillaah magaceyga waxaa la dhahaa canab cabdullaahi canab cabdullaahi ducaale mar dhow baan kusoo biiray wax asaas wakti asaas u u dheereen ayaan o n l f kusoo biiray laakiin waxaan rumaysanahay sanado badan inaa o n l f ahaa intaanan xataa ku dhaaran ka hor waxaan u rumaysanahay inaa ahaa because markaa hadda galay waxyaalo badan aan rumaysnaayaa jiro markaas oo aan qalbiga ku haayay oo markaa kusoo biirana isla wixii ay iisoo baxeen waxaa kamid ah inaa mar kasta waa dhegeysan jiray qisooyinka waa ogaadeynayaa waa akrin jiray horta intaana idiin gudagelin waxaan idiin sheegaa aniga ogaadeyn ma ihi ogaadeyniyana ma kasoo jeedo waa dad walaalahay oo soomaalinimo iyo muslimnimoa isku keen keentay ani waxaa kasoo jeedaa gobolka la dhaho mudug waxaa ahay habar gidir haddii qabiil soomaalida kolley waxaa wax la isku fahmaa qabiil mar inta qabiil inta haddaan la sheeganin dadka inta badan waa kaa hurdaa laakiin waxaan rumaysanahay markii qabiilkama la maqlo soomaalida markaasi xoogaa hurdada kasoo kacaan oy si fiican hadalka u dhegeystaan aniga halkaasaa ku dhashay laakiin lifekayga inta badan america joogay aa kusoo koray anoo ilmo yaraha lay keenay marka hooyadayaa qisooyinkaas iiga sheekeyn jirtay soomaaliya iyo etoobiya iyo qisooyinkana kala dhex maray anigana qof aada historyga u jecela ahayoo waa akrin jiray marka weligay waa waxa waana maqli jiray waana akrin jiray etoobiya inay cadowgeena tahay in ay na necab yihiin ogaadeen iyo siday u qabsadeen iyo dagaaladii axmed gurey iyo maxamed siyaad bare dagaalkii ka dhex dhacay marka waxaasoo dhan waa akristaa waana ogahay ogaadeen iyo markaa maqlay waa ogaa ogaadeen qabiil soomaali inuu yahay laakiin weligay ma igu soo dhicinin oo maxay magacooda loogu bixiye ama maxaa ogaadeen keliya meesha ma ogaadeen keliyaha degan waxaas ani weligay ma igu soo dhicinin because waxaa maqla waa dad soomaaliya waa dad walaalaheen oo na haysto even though markii hore waxaa u malayn jiray ogaadeen iyo bes ogaadeen inuu degan yahay ma u malayn jirin qabiil kasto qabiilo badan oo soomaaliya inay degan yihiin waxaa u malayn jiray meeloo ogaadeen bes iska leeyahay laakiin even saasaan u fakiri jiray laakiin taas maysan i istaajin oo ma dhihinin oo maxaa naga galay waa dad walaalaheena waa dad soomaaliya qofkana waxaa la rabaa qof soomaaliya meel ku dhibaataysan markuu maqlo inuusan ka fakerin yuu yahay iyo yeeyihiin automatically qalbigiisa waa inay ku xirmato qofkan waa qof walaalkaa ah waxyaalo badanaa miiriga ka maqlaysaa oo ogaadeen annaga maxaa naga galay dad badanaa wax ka maqlaysaa hadda o n l f intaa kusoo biiray adiga ma ogaadeen baa tahay maxaa ogaadeenaya kaa galay maxaa gaariga ugu dhegsatay stickers ogaadeeniyo ay ku qoran tahay marka waxaa la rabaa walaalayaalow dad soomaaliya oo walaalahaan nahay wiilashaas o n l f waa wiilal walaalaheena waa wiilal halgan ku jira waa wiilal u dagaalamhaya freedomkooda xoriyadnimadooda siday freedom ugu noolaan lahaayeen gaal xun inuu inuu tigree iyo xabashiya inuu gumaysto bay kasoo horjeedaan marka inaan duco iyo xoog iyo laqarash iyo waxaan hayno inaan ugu darno ma ahee inaan aflagaadeyno oo aan dhahno maanta qaar ay la soo istaagaan nimankeenii ay dhahaan war annakii etoobiya walaalaan nahayo cadow baan leenahayo cadowgeenna waa o n l f walaalayaalo waxaas waa maangaabnimo waa wax laga xumaado wiilal walaalahayo gaal la dagaalhaya intaad garab iyo hiil iyo hoo ku siin lahayd in aad intaan gadaal laga soo maro wiilashaas la dilo ama la qabto oo gaal gacanta loo gesho wallahi waa wax laga xumaado waa wax laga xanaaqo waa wax la qof dhiig yar uu ku jiro waa wax uu ka xanaaqo sideebaa adinka oo dad waaweyn ah oo aqli ilaahay idin siiyey oo soomaali ilaahay idinka dhigay sideebaa uga dhiidhiyi weyseen wiilal walaalihiin oo gaal la dagaalhaya inaad ku caawisiin sideebaa ugu fakirteen in loogu tago sideebaa ugu fakirteen in aad kaga hiilisiin walaalkiin oo gaal dilhayo aniga intaasaa ka gubtay intaasaa i xumaysay aroon keer hadday ogaadeen yihiin iyo hadday qabiil kale yihiin ani waa walaalahay o n l f na saasaa ugu biiray aada iyo aad baa u jeclahay waa dad qabiil kasta ku ku jira siday kuula dhaqmahayaan waxa u moodaa isku calool inaa kasoo baxdeen dad xumaata iyo qabiil ku jira ma ahan anigu waxaa idin dhihi lahaa soomaaliya inta i maqlaysaa haddaad dhiig leedihiin walaalihiin caawiya oo walaalihiin kusoo biira oo aflagaadada ka daaya oo etoobiyaan walaal kuma ahan kuma rabo kuma jecla waxba kuma tarhayo maanta inaad baaba-did oo aad dhimatid etoobiyaan wuxuu ka jecel yahay male marka walaalayaalow aniga oo nlf saasaa ugu biiray waa walaalahay waa dhiigayga waa dhuuxayga meel kastay joogaan qabiil kastay yihiin difference aniga ma ii sameynayso aadaa umahadsantihiin waan idinku dheeraaday haddaan idinku qayliyana iga raali ahaada